sahrey maalinta goor subaxa ayay arrintan u dhacday waxaan joogay virginia sida virginiana de iyo dadka yaqaana iyo washington d c caasimadu way isku dhegan yihiin bundown baa udhaxaysa ama bridge siday dadku yaqaanaan marka goor subaxa bay ahayd marka washington d c ayaan u socday shaqa ugu socday markaan gurigii kasoo baxay oo weli aanan gaadhigii gelin baan waxaan arkay diyaarad dushayda marayso oo duulnimaad hoose ku socoto aada u weyn marka diyaaradaha jihooyinka ay kasoo degaan ama ka baxaan washington d c airbortkeeda waa laba jiho ama ama waqooyiga ay kasoo fadhiistaan ama koonfurta ama ka duulaan marka diyaaraddan toos bay waxay ugu socotay iyadoo ka timi dhinaca galbeedka toos waxay ugu socotay xagga magaalada marka waan yaabo waan isweydiiyo waxaan ku yidhi waxaan isweydiiyey sidee bay ku dhici kartaa inay diyaaraddan halkaa u socoto weligay ma arag diyaaradda halkaa ka degeysa intaan eriyadaa deganaa wax yar kada kadibna waxaan maqlay jug weyn oo aada moodid sidii dam la riday oo kale laakiin dee marna maskaxeeda kuma soo dhicin diyaaraddii baa meel lagu dhuftay amaba lagu qarxiyey marna maskaxeeda kuma soo dhicin adigu gaarigi baan galay waan socday waddadii loo maraayey washington d c tegeysay baan galay waxyar markaan socday waxaan arkay waddadii oo la xiday wa halka aan yaro seexee markaad u socoto aan waddada weyn ee la yidhaahdo three ninety five ayaan ku socday waana waddada washington laga galo waxaa la dhinac maraa xarunta ciidamada ee ugu weyn ee la yidhaahdo pentagonka diyaaradduna waxayba ahayd meesha ay ku dhacday waxaan arkay waddadii oo xidhmatay baabuurtii meel walba ambalaas qaylinaysa marka kuwii igu horreeyo dhan uga xidhmeen oo meelay u dhaqaaqaan male xagga horaa laga xidhay markaa xagga dambe aan joogay nasiib baan lahaa waan ka baxay waa gartay
markaan soo noqday oo ereyadii virginia kusoo noqday ayaan raadi ahaan shiday oo sidaan de m weli maskaxdeeda kuma jirto dee waxbaa dhacay saas oo kale malaa traffic dhibaataa dhacday accident baan isidi shil baa dhacaan isleeyahay markaan soo noqday baan raadiyaa waxaan ka dhegaysanayaa laga hadlayaa laba diyaaradood oo lagu dhuftay new york labadii bildin oo ugu dhaadheeraa new york twin towerska la yidhaahdaa englishkay ku oran jireen amaba bildinadii mataanaha laba isku dhinac yaalay laba bildin oo dhaadheer oo loo daawasho tago dadku fuulo koraan bay ahaayeen marka labadii diyaaradood bay ku dhufteen marka wariyayaashu waxay ka hadlayaan oo isweydiinayaan accident bay ahayd oo si khaladay ugu dhaceen ise ogaan adugu aakhirkii cabaar baan sii dhegaystay waxay isku raaceen ay yidhaahdeen markii dambe ogaan bay ugu dhaceen markii dambe adigu falaqayntii markay soo socotay waxay sheegeen in diyaarad kale oo dhan meel pennsylvania ay ku dhacday inay diyaaradahaas boston kasoo duuleen inay marka mid kalena washington pentagonka ay ku dhacday wat markaasaan fahmay in markaasay kelmadda ugu horreysana sheegeen oo yidhaahdeen waa argagixiso
maxaad arkayseen marka guud ahaan ee dalka gaar ahaana magaaladan washington d c eryadeedood joogtay sidey wax isu bedeleen daqiiqadiiba
horta magaalada washington d c markay timaado marka adigu waxaa dhacay ilaa iyo muddo afar iyo labaatan saacadooda dadku waxay ku jireen jahwareer iyo confuse waayo waddankan maraykanka weligood sidaa looma soo weerarin inay iyagu waddamo kale tagaan oo soo weeraraan mooyaane malaha weerar dee uma dhowa laakiin weerarkay maraykanku had iyo goor ka cawdaan oo yidhaahdaan dhibaata na soo gaadhay waxaa kii perl harbor dekedii ku xarunta ciidamada ee badda ee ku taalay hawaii ay soo wereereen jabaanku berigii dagaalkii labaad oo ilaa maraykanku xusi jiro oo ka hadli jiray laakiin wax noocan oo kale oo maraykanka gudihiisa lagu soo wereeray may jirin runtii markiibana laakiin dowladdu tallaabo ayay qaaday baqdintii dee wixii argagax baa dadkii ku dhacay maamulkii dowladda argagax ku dhacay waxaanoo kale lama arag lama ogeyn diyaarado in kale inay soo socdaan oo intaa tira leeg wat inkastoo diyaaradaha kan soo duulay ee lasoo qafaashay ay ka duuleen magaalada boston oo dhinaca bariga ku taallaa maraykanka ay kasoo duuleen kulligood haddana inay isteediyo kale ama gobollo kale qaar ka soo socdaan war looma hayn waa tahay marka dhacdadan siday u bedeshay xaalkii maraykanka gudihiisa iyo dibaddaba
horta xaalkii marka ugu horreysay markaan xagga nabadgelyada ka hadlo wax yar isla markiiba waxa weeye diyaaradihii hawada maray oo dhan baa la xanimay waa la dejiyey qaar canada lagu dejiyey qaar waxaa lagu dejiyey stateka la yidhaahdo wixii dhinaca beriga marayay waxaa lagu dejiyey maine adigu dowladdii tallaabo deg dega ayay qaaday madaxweynuhu markaa wuxuu joogay booqasho ku joogay gobolka loo caruur yaryar oo iskuulu la fadhiyo u sheekeynayay markii arrintan u dhacday adigu waa dhegtaa loogu sheegay waxa la yidhi dhibaato noocaasaa gashay dhacday dalkay wejigiisi inuu isbedelay oo naxay adigu mar dambe u yimi hore lagama soo kaxayn madaxweynaha sidii nabadgelyadiisa looga fekeray laakiin su-aasha aad weydiisay saaray markaan ku noqdo horta waxaan waxa dee dadku waxay u arkeen mucjiso wax hore u dhacay ma ahayn argagax baa ku dhacay waxaan la hubin oo dadku ay ka baqayeen waxaanu inay sidaa ku dhammaanayaan iyo inuu yahay wax soo socdo duulaanka inta leeg horena umay arag dadku dee diyaarado lagu weeraro billino amaba dhismayaal marka dadkii runtii dhowr cisho kadib markii dowladdii diyaaradihii dejisay wax walba la xanibay xafiisyadii iyo iskuulaadkii iyo dhul lama tegin runtii waxay noqotay cabsi aada u weyn oo aan la malayn karin laakiin de nasiib daro isla markiiba idaacadaha iyo meel waliba waxay sheegeen in dadkii wax soo weeraray ay ahaayeen dad muslina waxay u badnaayeen sacuudi runtii marka dadkii muslimiinta ah ee maraykanka joogay ayaa waxay noqdeen maaragtay dee tukabaalcad iyagii baa maaragtay lagu eedeeyey muslimiinta kelmad kasta oo raadiya ama idaacad kasoo t v kasoo baxdaana waxay muslimiin argagixisaa kelmadda muslimka iyo argagixiso in la isdaba dhigo waxay noqotay mid muddo aada iyo aada iyo aada u dheer socotay marka muslimiintii halkan joogay waxay sameeyeen caruuroodiiba iskuulaadkii ka saareen shaqaalihii dadkii shaqaalaha xafiisyadoodii iyo dhulka ka shaqeynayeen bay ka baqeen runtii aniga lafteydu waan ogaa markaa dee waxaan dareemaya xafiiskii markaan tegey waxaan malayaan inaan laba maalmood kadib tegey sida maaragtay dadku ay ii eegayaan inkastoo kuwii madaxdaha dadkii isugu yeedheen shaqaalihii o dhan oo la hadleen aniga nin kale oo ciraaqi ah wax muslina joogay dee lala hadlay oo la yidhi inagu yaynan isximin shaqaale ahaan muslimiintu shaqa kumale dad oo aan wadankan deganeyn oo maraykanba deganayn baa waxaan sameeyey runtii in badan oo dadaal ay sameeyeen iyagu waxaan ku soo dhaafay markii madaxweynuhu soo noqday wuxuu tegay masaajidka ugu weyn washington d c masaajidkiibuu ka hadlay waa maalinta uu maaragtay uu yidhi inagu muslimiin dagaal kule ma jiro dad argagixiso oo nasoo weerara maanu dagaal kula jiraa waata dunida kaleetana waa tii dabcan weerarada ay dhaceen haddaad iisoo koobto maraykanku uu ku qaaday dalalka qaarkood muslimiinta horta runtii markiiba maraykanku si dadka xanaaqee dadka maraykanka ku jiro maraykanka dowladdu waxay go-aan gaa waa inay muujiyaan inay tallaabo qaadaan inkastoo anigu aan aaminsan inay ahayd deg deg iyo waxaan laga fiirsanay ahayd markiiba focuska waxaa la saaray wadaadkii la odhan jiray binladen waxaa la yidhi isagaa ka dambeeyey markaana wuxuu joogay afghanistan isla markiiba waxaa la yidhi maaragtay waa inuu ninkaas soo dhiibtaan haddaad soo dhiibi weydaan waad arki doontaan marka afghanistan nimankii taalibaanka xukumayey way diideen waa tii la duqeeyey oo dee degaal degaal laga dhigay markii ugu dambeysana waa tii la yidhi ciraaq baa iyaduna maaragtay ku lug lahayd oo nuclear iyo qalab iyo waxbay maaragtay laisugu xirxiday marka runtii dagaalkii labadaa wadan lagu qaaday lagu baabiiyey ka sokow de waa tii adduunyada muslimiintu ha u badnaanee cunaqabateyn lagu soo riday markii madaxweynihii wadanka markuu hadlay george w bush waa kii yidhi ama annagaad nala jirtaan ama cadowga wadamadii buu yidhi labadaa kala doorta ama wadan waa waad arkaysa dagaalkii ciraaq lagu qaaday wadamo badan oo muslimiin ah ama ama ha ahaato masar ama ha ahaato syria ama wadamo badan oo muslimiin ah ku sacuudiga kuwaasoo dhani way ka wada qayb galeen kuwait meeshii ciidamada ugu badan lagu dejiyey kuwait bay ahayd inkastoo uu ciraaq sadaam xuseen iyaga weeraray marka runtii waxay ahayd ama annaga na raaca ama cadowga raaca